asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsano qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo markaasi sheegay in la xoojiyo dagaalka ka dhanka al-shabaab ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo kulan la qaatay janjiraha dowladda ingiriiska xisbiga wadaniga ee somalilan oo si adag ugu hormayd muddo korrinta madaxweyne muuse biixi buugga tacsida allah u naxariistay taliyihii qaybta booliiska gobolka banaadir oo maanta ka furmay magaalada muqdisho muwaadiniin soomaaliyeed oo lagu dilay dalka koonfur afrika iyo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya iyo turkiga oo duqeyn dad ay ku dhinteen ka fuliyay dalka ciraaq
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimada xataa taarikhdan waxay ku beegantaha labada bisha tobanaad ee oktoobar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii ofisana taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xujaar ayaa waxa uu markaasi sheegay in la xoojiyo dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kalena markaasi lasii dardigeliyo shaqooyinkii markaas uu ka tegay alla u naxariistay taliyihii qaybta booliiska gobolka banaadir oo ummadda soomaalida u hayay taliya xujaar oo shir jaareed qabta ayaa ka hadlay dagaalada iyo sidoo kalente howlgaladii ugu dambeeyey ciidamada isagoona faahfaahin dheeraad ka bixiyey halkay marayaana
ka waxaan taariikhdu tahay labada bisha oktoobar waxaa xarunta dhexe ee heerkwatarka ciidanka booliiska soomaaliyeed isugu yimi taliyaha taliya xigeenada hogaamada fadhiyada madaxa bannaan iyo dhammaan saldhigyada magaalada muqdisho iyagoo isaga tacsiyadeynayay geeridii naxdinta lahayda ku timi sareeyo guuto farxaan maxamuud aadan oo shalay lasoo aasay ilaah isagana jannadii inuu ka waraabiyo ciidankana uu u noqday intiisa kale tusaale fiican baanu suunimaanu ka wada hadlaynay waxaan kaloo isfarnay oo meeshii uu ka baxay iyo shaqadii uu ku baxay inay sideeda u soconayso oo ciidanka mxuah booliiska soomaaliyeed darajo kasta hal ahaado gobolkuu raba ha joogo dowlad goboleedkuu raba ha joogo inay hawshii uu ku dhintay meesheedii laga sii wado oo weliba lasii dardargeliyo oo muxuu ahaa ay ka muuqato ciidanka booliiska soomaaliyeed inay kasii qaadaan geesinimo iyo go-aan qaadasho adag iyo ka qaybgalka dagaalka lagula jiro nimanka argagixisada ah waxaan kaloo iyadana isugu sheegnay inaan ciidanku ay la shaqeeyaan bulshada ay wada shaqeeyaan sida loo ogsoon yahay ciidanku waa farsamo waa technicians laakiin dadka la rabaa inay shaqeeyaan
dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan madoobe ayaa wuxuu maanta kulan xafiiskiisa oo kula qaatay danjiraha dowladda ingiriiska ee ked foster danjiraha dowladda ingiriiska ayaa shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ugu tacsiyeysa geerida taliyihii qaybta booliiska gobolka banaadir madaxuun farxaan maxamuud aadan farxaan karoole iyo namadoon cilmi hagar gurro oo markaasi ku dhintay dagaalo markaasi lagula jira al-shabaab ee markaa ciidana markaas u hadal qaaday taageerada golaha shacabka baarlamaanka ambasador ket fos ayaa sheegtay in dowladda ingiriiska ay taageerayso dadka ku waxyeeloobay abaaraha markaas ka jira qaar kamid ah gobolada dalka gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe ayaa bogaadiyay taageerada dowladda ingiriiska ee la garab taagan tahay soomaaliya waa islamarkaana ay sii laba jibaarayaan dadaalada markaas lagu horumarinayo amniga dhaqaalaha iyo taageerada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhinaca kan leh haddii aan eegan saaxiibyaal xisbiga wadani ee somalilan ayaa si adag uga horyimida muddo kordhinta madaxweyne muuse bihi cabdi ee golaha guurtida ay u sameeyeen maalintii shalay heedda cabdiraxmaan cerro oo markaasi wadani xisbiga ka tirsan ayaa waxa uu shir jaraad u qabtay maanta magaalada hargeysa isagoona sheegay in nofembar wixii loo gaaray saxiy tobankeeda aysan somalilan madaxweyne muuse biixda aysan u aqoonsan doonin ayayna markaasi ka shaqeyn doonaan sidii ay u dhisi lahaayeenna xukuumad gaar ah oo markaasi iska xilsaarta dhisidda markaasi siday ugu shaqeynaya doorasho loo wada dhan yahay
shalay jamhuuriyadda somalilan waxaa ka dhacay foolxumadii ugu weynayd ayna soo marta intii aynu nidaamka axsaabta badan iyo dimuqraadiyadda qaadannay shalay waxaa godmadow lagu hubsaday oo gabal baas u dhacay nidaamkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ku dhisnaa waxaa la xabaalay kalsoonidii shacabka iyo doonistii dadweynaha waxaa cirka lagu laalay rajadii ictiraafka somalilan waxaa jar iyo meel dara laga tuuray nidaamkii wadatashiga iyo isla ogolka ku dhisnaa waxaa madaxweynuhu u badheedhay sharci darro dastuur jebin iyo jariska hoornimo go'aanka golaha guurtidu halkii uu xaaladda dalka ka dejin lahaa waxa uu noqday mid uga sii dara oo batrool ku shubay kabriidna ku qabtay xaaladdii cakirayd ee ka jirtay somalilan nasiib darro dalkan jamhuuriyadda somalilan maanta waxa uu galay marxalad mugdi iyo hubantila'aan siyaasadeed waxaa geliyey madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye inkastoo aan ka dignay intani dhici doonto sannado badan ka hor
markana haddii aan eegna saaxiib yaalla bugga tacsida allah u naxariistay taliyihi qaybta buliiska gobolka banaadir farxaan qaroole ayaa maanta laga furay xarunta barbaarinta caruurta ee ciidanka buliiska soomaaliyeed faadma cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
iyadoo shalay magaalada caasimadda ee muqdisho asqaran loogu sameeyey allah u naxariistay taliyii hore qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir jenaraal farxaan maxamuud aadan qaroole ayaa buuggiisa tacsida laga furay xarunta barbaarinta caruurta ciidanka booliiska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waxaa buuggan tacsida kasoo qaybgalay ehelada marxuumka qaybahooda kala gidaysan iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed sida ay sheegeenna buuggan waxa uu furnaan doonaa ilaa maalinimada khamiista ah markii gogasha buugga tacsida la gudagalay waxa ugu horeyn lagu bilaabay qur-aan iyo duco iyagoona wadajir alle ugu bariyey in naxariistiisa janno ka waraabiyo taliyii hore qaybta guda booliiska gobolka banaadir allah u naxariistay iyo inta kale la dhimatay hadalka ayaa la gudagalay ugu horeynna waxaa hadalka qaatay qaar ka mid a ehelada marxuumka oo dhankoodana ka tacsiyadeeyay geerida ku timid marxuumka tacsida jenaraalka aad iyo aad iyo aada loo jecel yahay ee qarankiisa ka baxay ee soomaali ka baxay farxaan maxamuud aadan dee waa nin inugu qaaliya sidaa daraaddeed insha allahu tacaala gogoshaani sida dhaqanka soomaalidu ay tahay waxaa weeye haddii qof adduunka uu ka tago qofkuna qof qaaliya yahay nidaam waxaa jira soomaalida dhaqankeeda ah caa'ilada ama dadka familka oo ka soo jeeda qofkaasi inay gogol dhigaan buugga tacsida furaan ummadda kale ee soomaaliyeedna ay uga soo tacsiyeyso arrinka nuucaas ayuu mataqaanaa ayuu daaran yahay farxaan waa nin qaran soomaali oo dhan iyo muslimiinta o dhan buu ka geeriyooday sidaas daraaddeed waxaanu doonaynaa hadii ilah yidhaahdo asxaabtiisii dhallinyaradii saaxiibadiisa ahaa haddaaliku ciidamada qaybahooda kala duwan haddaaliku ron yahay dowladda qaybaheeda kala duwan dhammaan nuuc walba ay yihiin dhaqanka soomaaliyeed iyo qabaa'ilada soomaaliyeed gooshii waa ay furan tahay soo dhowaada noo imaada haddaaliku ron nagala qayb qaata haddaaliku ron hawshaa meesha taalla jenaraal farxaan keeridiisii tacsidiisii baan maanta isugu nimid oo aan meesha maanta ka furnay waxaan leenahay kitaabkiisii midigta allah ka siiyo ilaahay how naxariisto jannatulfirdowsa allah ugu bishaareeyo waa u ducaynaynaa ducaan meesha ugu keenay qur-aan akhrisaan isugu nimid waayna ay furan tahay maanta axada isniin talaada arbaca ilaa khamiis kolba hadda wakhtiga hadba sow noqdo waxaan u sheegaynaa marka inta baxweynta ah inta walaalaha ah intii maxaa tidhaahda ay u ducaynaysay inay taxsidii maanta furan tahay oo aynu meeshaan ka furnay gurigii aabbihiis iyo hooyadiis iyo ahalka uu ka dhintay farxaan maxamuud aadan tacsidiisii oo maanta nooga furantay meesha la yidhaahdo xarunta agoonta booliiska soomaaliyeed oo halkaas gogashii tacsida ay ka bilaabantay ayaan ugu baaqaynaa cid kastaaba ciddii kasoo qaybgeli kartaa inay kasoo qayb gasho gogashuna waa u furan tahay kulan ducaah oo gogashu ku furantay inaa lilaahi wa inaa ilayh raajicuun kullu nafsin daa'iqat almowt waxaan fadhinnaa gogashii tacsida jenaraal farxaan allaha u naxariisto allaha u naxariisto ahalkii iyo qaraabadii waalidkii ilmihii kulli waxaan leenahay samir iyo iimaan allaha ka siiyo annagoo dhanna samir iyo iimaan allah naga siiyo maantay gogashii tacsida oo haweyntii habargidir ay isugu timid iyo qaraabadii kale oo maaragtayy soomaaliyeed ayaa meeshaan ka furantay maantay oo axad ah sidaasaan marka ogeysiinaynaa maaragtayy dadka oo samajeclaha iyo ahalkaba ilaahay ha u naxariiso nin dhallinyaraha oo firfircoon oo maaragtay runtii jiilkan maanta soo baxaayo oo saraakiisha qaranka ah buu ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariistii ilahay inuu ka waraabiyo isugu yimaadeen duubabka beesha habargedir saraakiil dhammaan gogoshaan waxaa loo furay tacsidii jenaraal farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole allah u naxariistaan leenahay waxaa uga tacsiyeyna ummadda soomaaliyeed oo u shaqaynayey waxaa uga tacsiyeynaynaa beloweynta hawiye waxaan isaga tacsiyeynaa annaka habargedir oo hadda duubabkaa fadhina waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir inaa googashii tacsiyada maanta la furay jenaraal cali gaab oo ah taliyaha xarunta barbaarinta caruurta ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhankiisa hadlay ayaa ka tacsiyadeeyay geridii ku timid marxuumka waxaana waala uga baryay in naxariistiisii janno uu ka waraabiyo inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun ugaasyada iyo nabadoonnada iyo suldaanada aan ka duceeyey anima ka duceynayo ani fikirkaas ka duwanaan qabaa farxaan maxamuud aadan sariir uu jiifay kuma dhiman waxaan nabadoonnada iyo madaxda habargiir u sheegayaa kuwa qarankana u sheegayaa cid walba oo dani ka hayso dalkaanna u sheegayaa meeshii qaranku uu mariyo farxaan saraakiisha dhiggiisaa oo dagaalada ku dhimanaysana inay marayso madaxweynaha dalka ahna taliyaha ciidanka ma tilmaamayo waa nin aqoon badan leh waxna ka yaqaana ciidanka wax badanna akhristay anigu waxaan leeyahay farxaan waa dhiman lahaa waana dhintay kuwii uu diray asagu dagaalka u diray aa nool isagiina wuu dhintay kuwa badanaan aniga asagu dirnay way nool yihiin hadda maanta waxaan leeyahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa madaxda qarankana ka rajaynayaa inuu heli doono jananku
jenaraal farxaan maxamuud aadan taliyihii hore qaybta guda booliiska gobolka banaadir allah u naxariistay ayaa ku geeriyooday qarax miino oo lagula eegtay deegaanka basro oo dhaca gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanayd istaafkiisa iyadoona uu ku geeriyooday askari sidoo kale ka mid ahaa ee ilaaladiisa waxaa sidoo kale halkaasi ku dhintay wariye ka tirsanaa warbaahinta qaranka ee kasoo warrami jira halkaasi faadumo cabduqaadir raadahay tibiga dalsan
guud ahaana warkii habeenimo aad kala socoteen raadiga dalsan magaalada muqdisho waana intaa saxiibaal ciddu saga waxay dib u heli kartaa bog internet-kan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel